ururadii bulshada ee ka jira somalilan waxay dhowaanahan wakhtiyo kala duwan ka hadleen saamiga siyaasadeed ee haweenku ka heleen xilalka xukuumadda iyo kuwa lasoo doortaba waxaana socday dadaallo ay ku doonayaan in kuraas cayiman looga qoondeeyo golayaasha kulankii u dambeeyey ee ururada bulshada rayidka ah ee ku bahoobay dalladan soosaf waxay kaga warrameen arrimahaasi waxaana dulucda kulankaasi iyo baaqidii ka soo baxay wax ka weydiiyey farax axmed cilmi xogayaha guddida sare ee dalladda ururada haweenka nagaad maalintii baahidu taalayba waa nala tebayo waa nala doonayo waa naloo imanayo ka soo kaca baa nala lahaa oo madaxweynihii ballamaha badan noo qaaday uuna roolkii aanu lahayn ama mansabkii aanu lahayn aanuna siinin iyo iminka waxaa jirtay markaanan horta golaha wasiirada intuu magacaabay wuxuu magacaabay laba hablood oo wasiiraa iyo inaan wasiir ku-xigeena waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay afar iyo labaatan agaasima guud oon mid inaanihi ku jirin wuxuu magacaabay imikana sagaal iyo toban xil oo wada rag oon xabad inaanihi ku jirin geesta kale sucaad carmiyo odawa waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa women agenda forum waxaanay v o a u sheegtay in ujeeddada baaqa ururada iyo haweenkuba ay tahay in la xasuusiyo cidda ay taladu ka go-do kaalinta haweenka iyo waxay tabeeyaan madaxweynaha haddaanu isagu u noqon hormuud ama aanu example u noqon dadka kalena de saasunbay cid waliba u dhaqmi doontaa oo dumarka looga waaya saaxad kasta oo jirta geesta kale haweenku waa dhaqaajiyaha ugu badan ee debera nolosha qoysas badan kuwaas oo intooda badan oo danyar ahi ay suuqyada la daalaa dhacaan nolosha qoysas haddaba matalaada ururada dhaqdhaqaaqyada socda iyo inay helaan haween iyaga matala sidee ayay u arkaan waxaan tegay qaar ka mida suuqyada hargeysa marka hore aan ku bilaabo walaal marka laga hadlayo matalaada haweenka ee siyaasadda doorashooyinka iyo sidoo kale ama ha la siiyo qoondo ama ha la siiyo in loo xidho kuraas gaara haweenka aad ka midka tahay ee nolosha caadiga ka shaqeeya ama nolosha danyartaa ku nool maxay uga dhigan tahay wallaahi dadka danyartaa cid hoos uma eegto naagta maanta la dooranaya dadka danyartaa maba taqaano maalinka codka loo baahan yahay waa lagu iman maalinka laakiin ay wax noqdaan ay kursi ku fadhiistaan ay han yeeshaan cidi kuma taqaano dumarkii baa noqday laba qaybood ini danyar bay noqotay awlaadooda iyo guryahooga iyo awlaadooda ay u cararto ina waxay noqotay inta siyaasadda u go'day ee beriiskooga u bisil yahay markaa tabariiskeygu u bisil yahay ee maasha allah ilaaha raxmaani u kafeeyey dee ninkeygii awlaadeedii ta danyarta ama oga danyartiina maxay ku fikiraysaa ilmaheegii say beriiska ugu heli lahayd uunbay ku fikiraysaa marka isku eejoma noqon kartiinoo naag baacjiida siya naag cunto dul fadhido dhisti la balfinaysaa isku meel maba istaagi karaan maanta baahiyaha hooyooyinkaad ka midka tahay haysta ee u baahantiin inaad u sheegtaan intayna dhegaysanaysaa maxaa ka mid ah alxamdulilah anagu bilaadan xitaa waxba ugama baahnin ilaahay baanu u baahannahay qof xoogiisa garaacanaya ilaahay unbuu u baahan yahay bilaadan xitaa aan maatada ku odhan karo waxaasaan uga baahanay madaxweynahana dho ma jirto alxamdulilah caafimaadkii baan haynaa xorriyaddii baynu haysanaa xoogga iyagii baan maalananaa alxamdulilah qof walba halkiisa allaha ku nabadgeliyaan kuleeyahay magaalada hargeysa waxaa ka jira goobo ay ugu yaraan lix saacadood cadceed fadhiyaan haween iyo hooyooyin tiro badan kuwaasoo ku suga inay helaan cid u timaado oo ay dharka u soo maydhaan ama shaqo kale oo nadaafadeed usoo qabtaan hooyooyinkan qaarkood ayaa laga yaabaa sida ay ii sheegeen inaanay maalmo dhan helin cid shaqo u dirata islamarkaana ay guryahoodii iyo caruurahoodii aanay waxba cunin qaarkood ayaan la kulmay walaal magacaa hodan baa walaa laydha aduu horta ma codaysaa haa waan codeeya walaal wad ujeeddada codkoo dhiibataa waa maxay dee walla qof mumaadilaanahayo waxaan doonaynaa dalkayga de wax layga qabto oo dee shaqo la kala helo ummaddu kala degtoaan doonaya annagoo shaqo helay oo cadceedaa ka kacan inta badan waxaa jira dooda aad dumarku waa ku yaryihiin siyaasadda ma galaan doorashooyinka xilo looma magacaabo inaad heshaan dumar la doorto ama xil loo magacaabo maxay idinka dhiganta walaal xilka dumarku u fiicanyo way ka soo baxayaan halkooda haa way ka soo baxayaan halkoodao shaqadooda way qabsan karayaanoo laasin dumarkana way ogaan karaan farax axmed cilmi oo ka tirsan hoggaanka saree nagaad ayaan weydiiyey dareenka haweenka danyarta ah iyo doodda ay qabaan ee ah in cid waliba danteeda u ordayso marka waxaan filayaa annagoo ase haween ahaan inta aragtida dheer leh waxaanu aragnaa inay dhibaato badani haweenkii haysato matalanba waxaad ka soo qaadaa caaway umusha wax aliyaale waxay haysata oo aqalka u yaalaa ma jiro awlaaddii oo yaryar oo doonayso hooya isi aabba waxisi may dhahdaan carruurtu waxay dhahan hooya waan gaajoonayaa waxisi kulama dhacaan aabba waan gaajoonayaaya waxisi markuu yidhaahdo hooya waan gaajoonayaa waxaan cunaan rabaa iyadoo caawa umusha bay kacaysaa ilmihii bay qaadanaysaa kartoon bay ku ridanaysaa suuqay iibinaysaa wixii ay iibin jirtay yacnii taasu ma ma noqonayso nama matelaan dumarkaasu ama aragtida iyadoo kale ma laha hooyadaad sheegaysa kartoonka sidataa baahi ka badan in siyaasad looga hadlo siyaasada ka qayb galaan bay qabaan waxay qabaan hooyada suuqa xeerhadhuudha ku iibinaysa ama caanaha iibinaysa waxay qabtaa baahi ayna hesho suuli ay gasho hooyada caanaha la wareegaysa waxay u baahan tahay hadh ay ka gabato cadaalad kaga gabato miyaan baahiyaha ka badan ee kartoonka hooyada ilmaha ku sita adiguba sheegtay idiin muuqan in siyaasadu laga qayb galo wax ka badan inay idiin taalo In waxa weeyaan ooda dhacameed siday u kala sarreeyaan baa loo guraa waxaa noo muuqda baahida haweenka suuqa fadhiya hadday tahay meel ay fadhiisato hadha iyo hadday tahay musqul ay gasho iyo hadday tahay meel ay yacnihii dee ku nafiso markay hawsha dhammayso waxa weeyaan halka wax lagaga qaban kara bo meesha wax lagaga qaban karaa waxa weeyaan adigoo taga golaha ama goobaha go-aamada dalka lagu gaadho barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa